waxaan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay si rasmi ah u dhaqangashay bixinta cashuuraha danabaysan ee iibka ee dijitalka taasoo ay horey ugu dhawaaqday inay bilaaban doonto sidoo kale dowladda federaalka ayaa sheegtay inay wax badan ka qabatay caqabado ay ka cabanayeen ganacsada soomaaliyeed ee wax kala soo dega dekadda muqdisho kuwaasoo ay qirtay inay muddo dheer soo taagnaayeen caqabadaha ugu waaweyn ee ganacsada ay ka cawdeen ayaa waxaa ka mid ah nidaamka loo qaado cashuuraha iyo lacaga ay sheegeen in konteynar jebis iyo dhaqis looga qaato wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo warbaahinta kula hadlay gudaha dekedda magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay si rasmi ah u dhaqangashay cashuurta iibka oo dhowaan ay soo rogeen taasoo markii hore ay ka beediideen ganacsatada caasimadda isla markaana hadalhayn badan ka dhex dhalisay bulshada dhexdeeda wuxuu ku bogaadiyey shacabka iyo ganacsada soomaaliyeed bixinta cashuuraha iibka ee boqolkiiba shanta ah oo uu tilmaamay inay dhaqangashay isla maalinkii koowaad
maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee cashuurta gadistu ay dhaqan gelaysay si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay waxaan aad iyo aad uga bogaadinaynaa dadka soomaaliyeed ee cashuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyey in cashuurta la qaado aad iyo aad baan u bogaadinaynaa hadalka dhaqangalka cashuuraha ee wasiirka ayaa imaanaya iyadoo maalinkii shalay ay inta badan xirnaayeen goobaha ganacsiga ee suuqa bakaaraha wasiir biixi ayaa dhinaca kale sheegay inay wax ka qabteen caqabado ka jira gudaha dekedda muqdisho oo ay ka cabanayeen ganacsatada wax kala soo dega wuxuu qiray in caqabadahaasi oo ay u weyn tahay konteynar jebinta iyo arrimo kale ay muddo dheer soo jireen isagoo tilmaamay in wax walba oo ganacsatada ku ah culays shaqo iyo mid dhaqaale oo ka baxsan hannaanka maaliyadeed ee dalka meesha laga saaray siduu hadalka u dhigay waxyaalaha ugu muhiimsan ee ganacsatadu ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsamiyu socodka shaqada dekedda ayaa layska warsaday guud ahaan si loo turxaan bixiyo looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hannaanka maaliyadda guud ee dalka waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha kontaynar jebinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka imanahayn wax culaysa culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhunsanaana dhammaantood meesha laga saaray waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray oan ahayn wax shalay iyo sannad iyo laba sanno jiray culaysyo toban sanno iyo shan iyo toban sanno soo jiray weeye laakiin dawladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii kontaynar jabinah albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo kastamka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqadaa qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabad sugidduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan qof baa maqan ee waxaa loo xanibo meesha waa ka saarna biixi iimaan ayaa sidoo kale sheegay in wax laga qabtay caqabado ganacsatada ka haystay soo gelista dekedda iyo qiimaha lagu sameeyo kaararka lagu galo dekedda iyo in laga joojiyey lacago looga qaadi jiray koontaroolada afgooye iyo balcad marka ay magaalada kala baxayaan alaabta ay gawaarida ku rartaan
waxaa iyaana muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydhiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashannay la shirnay la isla afgartay lana xalliyey waxaa kaloo iyana muhiima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo kastamiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadoodu socoto oo iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doono si loogu fududaydayo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud howluhu ugu dhammaadaan howlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gebagaboobi doonta culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan ex control balcad ama ex control afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray lacagtaasna waa la kansalay waa la joojiyey lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontarooladaas dowladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan marka maanta culaysyada ganacsatada haystay wejigoodii koowaad baan furdaaminay wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqsa ayaa iyana qaraaro dawladeed ka soo bixi doonaan maalin walba wixii aan xallinno dadka waa la wadaagaynaa
hadalka dowladda soomaaliya ee ah inay xalisay inta badan caqabadaha haystay dadka wax kala soo dega dekedda ayaa imaanaya iyadoo ganacsatada ay horay u soo bandhigeen culaysyada haysta kuwaasoo v o e da uu goorsii horreysay u sharaxay ganacsade cabdulaahi shariif maxamuud culaysyo badan oo saa'id ahaa la saaray oo u badan dhanka dowladda dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamulaa xukuma maamulkaas ay khidmad ka qaada annaga marka haddaan mqreer muqdishona ay wax kastoo culays oo dowladdu wadato waana la soo saaray kartoonka waxaa laga yaabaa caanaha in dekedaha berbere iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doorar laba doorar bar ay ku baxdo halka dekeda muqdisho ay ku baxdo lix doolar saasay tahay haddana canshuurtii keliya annaga canshuur ma diidinin dowladna ma diidinin laakiin waxaa yimid konton mashruuc alaabta hadda dekeda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolaroo ku keenaa oo oo mitr xataa udhima nus kilomitr ninkale dekeda iyo ninkale dekeda iyo baqaarka udhexeyn berberana iyo hargeysa oo dhowr boqol oo kilomitr isku jirana waxaa lagu geeyaa waxaa lagu geeyaa boqol iyo konton doolara lagu geeyaa culeys waa culeyskaas baabuurta culeysyo kalaa jira oo dad shaksiyaado ama ganacsato ha ahaadeen ama ganacsata ha ahaadeen ama ha ahaadeen ninka la yidhaahdo xibna dowladda kamid a waxay sameeyaan ayagana dowladda dankiiay soo xirinayaan dowladday tegayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaaba kuteer hebelaan wadanaa shirkad hebelaan nahay iskaanaan nahay quality controlaa nahay kuteerna dhaqisaan nahay nin kastaro mashruucu keensaha kuteerarkan inaad boqol doolar ii saartaan rabaa mid wuxuu leeyahy kuteerarkan konton doolar inaad ii saarta wasaaradda u tagaa wasaaraddii markaas ay qubsada ama gaadiidka ama maaliyadda u tagaa waraaqo kasoo dhamaysanaa alaabtii ka timid ka timid ninka la yidhahdo boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jawharay timaadaa annaga ganacsatada muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtahayn canshuur annagu waa ogolna laakiin toban mashruucoo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo gelaya culeyskaas annaga haddaan ganacsata nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno waxaana go-aan ku gaarnay dekeda muqdishona ana wax alaaba ninka le ana kala soo degi karin ilaa culeysyada dekedaa saaran wax laga bedelayo culeysyada shaqo iyo midka maaliyadeed ee ay wajahayaan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan noqday hadalhayn weyn taasoo gaartay ilaa uu madaxweynaha qiro guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo